waxaan kuu sheegayaa dadkan maxaabiis maaha waa caskar eritrean oo baxsatay oo jabuuti timid weeyaan waa gartay marka laakiin eritriyaanku waxay ku doodayaan in aanay ahayn askar oo ay yihiin qaxooti eritriyaana oo may may may qaxooti eritrean oo civil ah waxaan haysanaa afar boqol iyo dhowr oo cadicadda bii joogaano kuwa markay yimaadaanba civilka waxaan geynaa annagiiyo hashaartii directly campkii cadicadde baan geynaa markay yahiin military waxaan geenaa camp transit camp baa la yidhaahdayo xaggii booliiska meel transido meel fiican baan dhignaa waa kuwa weeyaan waa deserteerkii armeegii eritrea waa ciidamo ka soo goostay dowladda eritrea oo aad idinku sidaa ku qabateen ha ma iyagaa xuduudaha ka soo goostay oo askar ahaan baad ku qabateen mise may may annagu ma qaban iyagaa yimaadaa askartiiba xuduudda doorto askarteenu u yimaadaan uma celinayno jabuutaan doonaynaayo askartii waan ka baxsanay bay leeyihiin kow dheh waa gartay sidii convention de geneve u odhanaysa waan qaabinaa macnaha idinkoo raacaya baaqii caalamiga ahaa ama heshiiskii geneva maxaabiista ah waa waa gartay marka ma jiraan weli maxaabiis kale oo eritreana oo aad haysaan oo xabsiyadiina ku jira may waxaan haysanaa dagaal annagu eritrea dagaal baa naga dhexeeya askar askarteenu qabsadeen bay naga hayaan annagu askartooda oo dagaalkan ku qabsanay sideed sagaal iyo toban nin dadkaa waa gooni oo dagaal lagu qabsaday weeyaan dadkan iminkaan sheegayno waa dad ka baxsaday askartii eritrea oo jabuuti yimaadeen annagu askarta ka baxsatay eritrea waxaa noo yimiday ilaa shan boqol iyo labiyo lixdan qof haye laba boqol iyo labiyo sideedan waxay tageen oon u dirnay annagayo hashaerta waxaan weydiisanay dawaalkii europa iyo america inay qaadaan dadka qaxooti ahaan haa waa gartay ilaa maantaan kula hadlayo askarta eritrea ka baxsatay waxaa laga qaaday laba boqol iyo labiyo sideetan qof noo hadhay laba boqol iyo toddobiyo lixdan dadkaa shalay oo salaaso ah shan iyo toban abril waxaan geenay calicadde oo kaamkii qaxooti waayo waan hubsanay inaan dadkan xumaan u socdin oo run ahaan u baxsadeen waa garta si fiican baa kuu maqlaya laakiin ilaa iyo lix sannadood baad hayseen oo dadkan idinkoo aaminsanaa inay yihiin askar ka tirsan eritrea maxaad ku sii dayseen haatan sannadood ma haysanin walaal dadkan waa ma dad lawaan yimiday weeyaan kuwii kale waan waan kugu celinayaayo laba boqol iyo labiyo sideetan waan dhoofinay annaga iyo hashaerta hashaerta waad garateen maha kuwan qaxootiga hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r ta ha iyo annagu waan dhoofinay dadkaayo dowladii kale baan weydiisanay waayo iyagu waxay doonayaan inay dhoofaan yurub iyo america ilaa iminkan waxaa laga qaaday laba boqol iyo labiyo sideedan qof baa laga qaaday kowdhe oo dadku dee mar qura ma imanayaan walaal marba in in baa timaadaaba saddex bay ku yimaadaan labay ku yimaadaan kow dheh iyagoo isla socda ma imanayaan iminkan intii noo hadhay qaxootigaan geenay oo annaga iyo hashaertaba waxaan doonaya waxaan u weydiinaynaa yurubka iyo america marka tiradan u dambaysa aad geyseen xerada qaxootiga aad ku wareejisay waa imisa waa laba boqol toddoba iyo lixdan wa waa gartay marka isku dhicii labada waddan ee ku saabsanaa muranka dhinaca dhulka ah ee sanadkii labada kun iyo sideedii kadib siduu ahaa xiriirka labada waddan ee eritrea iyo jabuuti haddan ma ficno askar bay naga hayaan walaal dadkasay udhiib u diideen inay tusaan annagu askarta dagaalkan ku qabannay kuraasan ruuski way arkaan waan u geenaa hay-hay-adihii noo timaado way arkaan dadkooga ku nool dhulkooga way u telefooyeenaan kow dhe waa gartay dadkeen bay hayaan eritrea hay-adaha inay tusaan way diideen maxaabiista jabuuti ay hayaan aad tuhmaysaan waa imisa ilaa sagaal labaa ka baxsaday oo noo yimid idinkana imisaad ka haysaan oo aad dagaalka ku qabateen sagaal iyo toban dadkooga way noo yimaadaan faamigooga waa loo geeyaa way arkaan ilaa eritrea way telefoonayaan waan tusnaa kuweenu wax kasta waa loo diiday adeer marka ma jiraa dadaal ku aadan sidii aad maxaabiista isu weydaarsan lahaydeen oo socda wiidaad wiidid wiidiida yihiin qatar baa noo dhexaysay way diideen dadka ilaa weli waan sugaynaa marka cabsi intee la-eg ayaad ka qabtaan in mar kale murankii idin dhexeeyey ku saabsanaa xagga xuduudda uu soo xoogaysto oo gacanka hadal kale u dhaliyo iminka wallaahi cabsi badan kama qabano waayo dagaal ma jiro iminkan ahaan kowde laakiin heshiis ma dhicin iyagaa diiday ilaa conseil de securité baa ku baa xakumtay ilaa majlisal amni way diideen kabacdi qatar baa galay dowladdii qatar way diideen weli way joogaan askartii iyo qatar dhexday joogaan way diideen hadalba taa waa gooni annaga iyo eritrea dowladdii baa noo dhexaysaa masaakiintan baxsanayso daraaddooda annagu waxan kuma samaynayno adeer jabuuti intay xorriyadda qaatay ilaa imikan refugi kasta way qaabishaay oo si fiican bay u qaabishaa